madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor yeeshii dhikireedeen dhisoogka wadooyinka halbowloong ee nisdareerooka dadkiyo baabuurta caasimada dhuusamareeb aanasayoniska jarana jidka weyn ee maro bartamo magaalada iyo tuman wadda oo iskiiraasa xaafado shalgadisan ee caasimada munaasabada shiidhigooka dhismaha wadooyinka iyo weliba ku qayb galay wasiiro ku tirsan xukuumadda maamulka gobolka galgaduud iyo kan degmada dhismaha wadooyinkan iyo weliba laga hirgeliya mashruuc nigaad oo uusoo qayb weyn ku qaadan doona kobaca dhaqaalaha magaalada gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedi qorow iyo marka hore faahfaahin ku bi wadooyinkan la dhisaa hintiya ku koobiin iyo muhiimadiyoleyina maanta ilaahay baa ku mahadsan inay maaragtay laamigii iyo laamiyaal badan iyo maaragtay mashruuc badan oo hawshaas ku saabsan inay maaragtay naloo dhagax dhigo laamigaani madaxweyne sidaba ama mashruucaani wuxuuba yahay dowladdii hore oo kacaanka soomaaliya halkan ka shaqay jirtay kabacdi mashruucii ugu weyn oo reer galmudug ay heleen waa laamigan iyo mashruuca nagaad hawshiisa marka ilaahay baa ku mahadsan hawshaas inay noo soo suurto gashay waxaan kaaga mahad celinaynaa hawshaan runtii waxay ku timid deganaanshaha dowladeed iyo xasiloonada siyaasadeed oo galmudug ka jirta oo adugu madaxweynaha ka tahay iyo inta kula shaqaynaysay marka waxaan rabaa hortaada madaxweyne inaan kula wareejiyo saydkii oo halkaan ugu wareejiyo mas-uulka buruuj halkaan u jooga cabdiraxiim macaane madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor yaa korsuurmay ahmiyadda usu mashruucan in laya kobcinta dhaqaalaha bilicda iyo horumarka galmudug weliba uusan ka baaqay bulshada galmudug inay u garab surmaan dadaalada ku eedin horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowlad dhiska salaan kadib maanta sharaf bay noo tahay ilaah baana soo gaarsiiyey maalin ka mida maalmaha wax howl weyn noo qabsoontay kuwa hore noogu soo qabsoomay iyo maalmo aan sugayno maanta oo kale ah ilaahay baan uga mahadinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dhammaan intii gacan ka geysatay deeqbixiyaashii naga kaalmeeyey kambaniga ku guulaystay ee inta tartamay soo guulaystay madaxda dawladda qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb qaatay inta waa mahad celinaynaa walaalayaal waddooyinka haddii waxaa weeyaan muhiimadda ay leeyihiin aad iyo aaday u ballaaranta intaasoo qaybood ka geysta ay ka qayb galaan waddooyinku waxay qayb ka yihiin bilicdii magaalada ama magaalooyinka waxay qayb ka yihiin nabadgelyada waxay qayb ka yihiin isu socodka noo tahay maantay waa cusub oo reer galmudug u bariyey gaar ahaanna caasimadda iyo nawaaxigeeda jidka weyn keliya maaha jidku waa u horreeya waxaan ognahay ama wada og tihiin koob iyo toban jid ee magaaladan laga dhisi doonaa insha allah oo u horreeyo waddada weyn u horrayso oo mashruucan ku jira waxaan leenahay bulshada reer galmudug gaar ahaan caasimadda maamulka iyo shacabweynaha caasimadda in lagala gacan laga siiyo lagu garab istaago kambaniga shaqada haya oo ay shaqadooda u gutaan sida ugu habboon kambaniguna ay yihiin kambani runtii laga yaqaan soomaaliya aan ognahay inay hawshooda si deg dega uga soo bixi doonaan iyagana waxaan leenahay shaqadan iyo kuwo kaleba ku guulaysta horena u socda magaalada dhuusamareeb waliba iyo ku midata magaalooyinka soomaaliya saameynta ku weelatay dagaaladii sokeeye dalka muddada dheer usa ka jari waliba magaalada dhuusamareeb haddaan lahayne wadooyin waweyn oo iskiirow xaafado iyo kamarow bartamo magaalada hanaasay hadda ku muuqdaan burbur eedan xooganah